ciidanka daraawiishta iyo ahaan booliska degmada diinsor ayaa muddooyinkan wadan howlgalo badan oo laga xaqiijiyo amniga shacabka gadoomiyaha degmada diinsor cusmaan macalin cabdi oo la hadalaya boqolaal shacabe iyo weliba uuse sheegay muhiimadii yeelata in ciidankale kala shaqeeyay si la xaqiijiya sugowga amniga ugu dambeyntii bulshaweynta degmada diinsor qeybaheeda kala duwan waxaa idinka codsanaa ciidamada geesiyaasha ah ee habeen iyo maalin dhiigooda iyo naftooda idin huraya ee ka shaqaynaya amnigiina u taagan habeen iyo maalin iyagoo qaarkood inta ay u badan yihiin weliba sida ciidamada daraawiishta aan wax xaquuqa lahayn sida aad la socotaan waxaa idinka codsanaa dhammaan ciidamada sidii ay amnigiina uga dhimanayaan inaad u garab istaagtaan oo kala shaqaysaan amniga maamulka iyo ciidamada keligood ma ka shaqayn karaan haddii amniga aysan shacabka kala shaqaynin maamulka iyo ciidamadu amniga ma sugmaayo waxa loo taagan yahay habeenkii afar iyo labaatanka sac roondada loo samaynayo ciidamada ay xarooyinka u jiifaan ay ugu dhimanayaan markhaati baa ka tihiin ay ugu dhaawacmayaan waa badbaadinta bulshada reerkiisa horey u taagan yihiin annaga jisadooda ma guri karno abaalkooda ma bixin karno qiimahooda iyo tixgelintooda ma afka sheegna ma aha dhinaga kale gadoomiyaha degmada diinsoro cusmaan macalin iyo weliba uuse madaweynaha koonfur galbeedan ka baaqay sidii ciidanka diinsor rogan helo lahaayana xuquuqdiio maadaama iyo hadda duruufo badan iyo ka shaqeeyayana waxaan si gaara kaaga codsanaa ciidamadaas aan hadda intaasoo ammaana u jeedinayno sida horeyba aan kuugu sheegay haddana madaxweynehu aan kuuga celin doono ciidamada koonfur galbeed ee daraawiishta ah ee diinsoor ku sugan madaxweyne waa bilaa xaquuq waa dad xaasas leh waa dad danyar ah afar iyo labaatanka saacna bulshada aad madaxweynaha u tahay u taagan yihiin inay nabadgelyadooda sugaan madaxweyne ballanta aa qaaday fuliye ciidamada xaquuqdooda ilaahay baan ka sugaynaa madaxweyne adaan kaa sugaynaa cid kastoo aad la kaashatid iyo meel kastoo aad u gashidba waa ciidan mudan diinsoor iyo degmooyinka lamidka ahba in ciidamadooda daraawiishta la dhiirigeliyo ugu yaraan sida kuwa daraawiishta baydhabo jooga oo kale hataa inta ay qaadanayaan in la siiyo xaaladooda meel lagu ogaado waa codsanaynaa